agaasimayaasha fulinta ee hay-adda i m f ayaa waxa ay soo dhoweeyeen sida ay uga go-an tahay maamulada soomaaliya dib u habeynta dhaqaalaha iyo geedi socodka barnaamijka deen cafinta ee loo soo gaabiyo h i p c inkastoo ay jiraan caqabado ka dhashay dhibaatada cuntoyaraanta daran ee ka jirta soomaaliya madaxda i m f ayaa waxa ay ku baaqeen in la sii wado dadaalada mas-uuliyiinta soomaaliya iyo taageerada joogtada ah ee saaxiibada caalamka si markaas wax looga qabto dhibaatooyinka baniaadminimo loona yareeyo nuglaanta cimilada si looga hortago dhibaatooyinka cuntada ee mustaqbalka falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan usoo koobaysa
agaasimayaasha hay-adda i m f ayaa si wanaagsan u xusay in waxqabadka barnaamijkan uu ahaa mid xooggan waxay bogaadiyeen horumarka joogtada ah ay mas-uuliyiinta soomaaliya ka sameeyeen geedi socodkii qorshaha deen cadfinta ee u gobol xaarayay in la gaaro dhammaadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka agaasimayaasha ayaa bogaadiyey hirgelinta dubahabeynta maaliyadda si kor loogu qaado daqliga gudaha waxayna ku baaqeen in dadaal dheeri ah lagu bixiyo siyaasadda canshuuraha iyo dubahabeynta maamulka oo ay ku jiraan casriyeynta kastamka iyo sharciga cusub ee canshuurta daqliga mas-uuliyiinta i m f waxay bogaadiyeen horumarka laga sameeyey maamulka maaliyadda dowladda waxayna dhiirigeliyeen horumarka dheeraadka ee laga gaaray isdhexgalka mushaar bixinta iyo daafurnaanta maaliyadeed dadaalkan oo kale ayaa loo baahan yahay bay yidhaahdeen si loo xaqiijiyo joogtaynta maaliyadeed ee xilliga dhexe marka loo eego saamiga canshuuraha ee soomaaliya oo aad u hooseeya iyadoo ay jirto baahiyo horumarineed oo ballaaran iyo wareejinta la filayo in loo wareejiyo maalgelinta heshiisyada ee barta dhammaystirka mas-uuliyiinta i m f waxay ka mahad celiyeen duubahabeynta joogtada ah ee lagu xoojinayay maamulka bangiga dhexe iyo qaabdhismeedka sharciga oo ay ku jiraan talooyinka badbaadada i m f waxayna ku taliyeen in lasii xoojiyo sharciyeynta maaliyadeed ee bangiga dhexe iyo awoodda kormeerka agaasimayaashan ayaa xusay in la qaaday tallaabooyin muhiim ah oo dhanka maamulka ah waxayna dhiirigeliyeen dadaalada joogtada ah ee wax laga qabanayo khataraha dhinaca maaliyadda agaasimayaashu waxay carabka ku dhufteen muhiimadda ay leedahay in la dhammaystiro qaab dhismeedka sharciga ee wax soo saarka warshadaha horumarinta kontaroolka wanaagsan ee dhulka dowladda iyo hantida maguurtada ah iyo weliba hirgelinta istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa marka laga soo tago gaarista deen cafin buuxda agaasimayaasha hay-adda i m f waxay sheegeen in baahi loo qabo dubahabeyn dheeri ah in la sameeyo si kor loogu qaado korriimo dhammaystiran oo dhaqaale waxaana kuwaasi ka mid ah in wax laga qabto isbeddelka cimilada iyo sidii adkaysi loogu yeelan lahaa horumarinta qorshaha qaran iyo weliba horumarinta qoto dheeraynta maaliyadeed iyada oo la ilaalinayo joogtaynta maaliyadda